xarunta matxafka qaranka soomaaliya ee muqdisho waxaa si rasmi ah uga furmay bandhigga gabdhaha hal abuurka soomaaliyeed kaasi oo ay ka qaybgalayaan gabdho soomaaliyeed oo leh noocyada kala duwan ee hibada munaasabadda furitaanka bandhiggan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka socda maamulka gobolka banaadir dhallinyarada soomaaliyeed ee leh hal abuurka iyo dadyow kale bandhiggan ayaa gabdhaha soomaaliyeed waxa ay kusoo bandhigayaan sida ay dunida u arkaan iyo nolosha dhabta ah ee ka jirta dalka iyaga oo ku muujinaya farshaxan sawir gacmeedyo suugaan sheeko iyo ciyaar dhaqameed agaasimaha madxafka qaranka mudane cismaan geedow caamir iyo guddiga qabanqaabada bandhiggan ayaa ugu horreyn ka warbixiyey ujeedka bandhiggan ku dhiirigelino hablo soomaaliyeed oo u kacay dhiirigelinta horumarinta iyo ka qayb qaadashada nabadda soomaaliyeed horumarka le internationaalka ay noo sameeyeen runtii waa wax fiican oo adduunkaan kaga qaybgeli karo laakiin dhexdeenna gobollada dhaqamada u gaarka ah hidaha u qaarka ah ciyaarta u gaarka ah in aan inta isugu imaano isugu soo bandhigno isugu soo dhowaanaanoo u baahannahay mustaqbalka haddii ilaahay bandhigaan soo dhoweeyo oo loogu talagalay sidii loo dhiirigelin lahaa gabdhaha soomaaliyeed ee farshaxaniinta ah ee kala gedisan ee waddankan ku nool howlaha ay soo qabteen iyo farshaxanadooda wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xasan macalin iyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xildhibaan maxamed bare maxamuud ayaa si wada jir ah u tilmaamay in dhallinyarada ay munaasabaddan kusoo muujiyeen bandhigyo cajiib ah oo loo riyaaqay iyaga oo bogaadiyey bandhiggan waxayna sheegeen in ay hadda heleen dhallinyarada fursadooda ay kusoo bandhigi lahaayeen hibadooda ee uu muujiyey madxafka qaranka oo ku salaysan inuu soo bandhigo hal abuurka waxa ku dahsoon ama ku qarsan qalbiyada gabdhaha soomaaliyeed iyo maskaxdoodaba waxa aan arkay maanta waxa ay tusinaysaa waxa maskaxda ku jiro ee aad u weyn ee aad u ballaaran ee aanan u muuqanin dadka aanay arki karin lana waayey hab lagu soo muujiyo oo lagu soo cabbiro qof kastaa aragtibuu adduunkan ka qabaa laakiin lama oga aragtidiias maskaxdiisay ku jirtaa laakiin inaad ku guulaysateen oo ku dhiirateen inaad adduunyada u soo bandhigtaan dadka soomaaliyeed u soo bandhigtaan waalidiintiina oo aan annaga ka mid nahay u soo bandhigtaan
fursadda ugu badan ma boqolkiiba sagaashan iyo shan in ka badan dadka ay fursadda siiyeen inay ku soo bandhigaan hibadooda iyo farshaxankooda waxay yihiin dhallinyarada runtii waxaan leenahay aadaad u mahadsan tahay cid kasta iyo dadaal kastoo lagu dhiirigelinayo dhallinyarada soomaaliyeed iyo qofkii tilaabo hore ugu qaadaba
waxaan dareemayaa markii laga yimaado farshaxanka iyo sidaad u cabirteen hibadiinna sidaad u cabirteen waxaan dareemayaa dhallinyaradu inay soo dhiiratay ooy runtii dareenkooda cabirayaan oo ay bulshadooda u soo bandhigayaan oo maalmihii qaar ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ee hal abuurkooda soo bandhigay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin waxyaabihii ay ku soo bandhigeen madxafka qaranka halkan uga qaybgelayay bandhigga hal abuurka gabdhaha artiga sameeya wuxuu ka kooban yahay hal daqiiqo iyo konton sakin hal daqiiqo konton sakin oo soo koobaya nolosha gabadh soomaaliyeed ee maalinlaha ah haddii ay tahay shaqada guriga iyo shaqada bannaanka sawirada aan maanta soo bandhigay kulligood waxay tusinayaan waxyaabo dhacdooyin yaryar ee maalinla ah ee nolosheenna ka dhaca haddana aanan u fiirsan amana aanan indhaha lala raacin marka indhaha la raacdana ay macno weyn ku fadhiyaan balse ay qof walba iska indha tirto qiimahoodana aanan si fiican looga hadlin dhacdooyinkaas yaryar waxay sameeyaan mustaqbalkeena aniga maanta waxaan kusoo bandhigay
bandhigga hal abuurka gabdhaha soomaaliyeed ayaa socon doona ku dhowaad muddo laba bilood ah waxaana la filayaa in gabagabada bandhiggan lagu dhiirigeliyo gabdhaha ugu wanaagsan ee soo bandhiga hibooyinka ugu fiican